bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan joogaa hotelka s y l oo maanta ay ka dhacday qaraxii oo kooxda nabaddiidka ahay ay ugu talagelayeen inay ku carqaladeeyaan safarka taariikhiga ah ee madaxweyne rajab tayib erdogan uu ku imaanayo magaalada muqdisho berri ayaga oo inay khalkhal geliyaan shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed iyo dabcan shacabka turkiga iyo madaxda turkiga intaba arrintaasina arrin ay ku guulaysteenna ma ahayn mana ku guulaysanayaan mana khalkhal geli karaan annagu nabaddiidkii annagu waa isnaqaanaa markii ugu horraysay oo ay isku dayaan waxyaaba noocan oo kaleo foolxuma inay sameeyaan markii ugu horraysa ma aha booqashadii ilaahay idankiis birri waa sideedii u dhacaysaa waxba isma bedelin dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa keliya inaan aan mar kale aan u sheego maalmaha taariikhiga ee sharafta iyo heybadda dalka inay soo noqonayso daliilka u ahoo dhan ama tusaalaha u ah nabaddiidku wuxuu isku dayayaa inuu carqaladeeyo tii hore waad ogeydeen tanna waxba iskuma waa ku guulaysan waaye tanni muxuu ahaay maanta waxay sameeyeen qaraxaas dabcan khubara soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku idhahday saaxiibadeen iyo walaalaheen ah intaba ayaa loo saaray in ay soo baaraan wixii dhacay maanta iyo sababtay u dhaceen oo halkan uga dhacday ciddii mas-uuliyaddaas iska lahaydna mas-uuliyaddeeda inay qaadan doonto haddii a la yidhaah amniga waa lasii adkaynayaa waa la xoojinayaa inta booqashadaasi si guul ay ugu dhammaanayso ilaahay idankiis waanay ku dhammaanaysaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed mar kale inaan ka codsado inay dul qaataan saacadaha haddii alla yidhaha marti sharaftaas ay noo joogto waddo xiran iyo qof meel lagu celiyey iyo waxyaalo noocaas hadday yimaadaan iyo ciidanka amniga oo maxaanku idhahdaye wax baaraya ama wax ilaalinaya hadday yimaadaan waxaan codsanaynaa dadku inay dul qaataan si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga oo gacan la siiyo dhammaantood qofkay yidhahdaan inta ka joogna inuu u dhaganuglaado uu ka joogo qofkii maxaanku idhahdaye ay yidhahdaan muxuu ahaay kaalmada noocan aan kaaga baahannahayna inuu deg deg u siiyo oo lagu garab istaago muxuu ahay amniga waxaan rabnaa inaan dulqaadka muujinno saacado waaye saacadahaasi waddooyin badanaa xirnaan doono dhaqdhaqaaqa meelo badan oo magaalada ka mida wuu yaraan doonaa ciidamo badan ayaa magaalada ku daadsanaa doono amniga sugayo waxaan waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhallinyarada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ciidamadaas amniga ka shaqaynaya in gacan la siiyo kooda xaafadda jooga in biyo la siiyo maxaanku idhahdaye haddii wax la dareemo oo la dhibsado ama shaki ku jiraa la arko loo soo sheego maxaanku idhahdaye gacan buuxda la siiyo si aan haybadda iyo sharafta dalkeenna ulaan u ilaalino maanta waa maalin taariikhda soomaaliya ay mar walba isbeddelkii xagga horumarka u dhaqaaqayso wafdiga noocaana ee madaxu ka yahay madaxweynaha noocaana ee soomaaliya yimaadaahi safarkii hore u yimidna muxuu ahay prime minister erdogan oo ahaa markaa waan ognahay soomaaliya wixii ay ka beddeshay maantana tiise wax kaloo badan ayay ka beddeli doontaa marka dadka soomaaliyeed mar kale iyo mar kale in dalkeennii uu guulaysanayo hore u socdo oo maxaanku idhahdaye madaxda maxaanku idhahdaye caalamku ay inba mar imaanayso oo ay muxuu ahay noqotay meel la wada yimaado magaalada muqdisho oo taariikhdeennii dambe aan garanayna siday ahayd waxay ka mid tahay calaamooyinka ama waxyaabaha tusaalaha u ah dalku sida usoo kabanayo usoo noqonayo weli wax badan baa noo dhiman wax badanoo inaan hagaajinno naga rabo oo naga qaldan baa jira wax badanoo inaan xoojinno kobcinno u baahan oo hadda naga maxaa dhicsan baa jira laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cadowgu mar walba wuxuu hor taagan yahay inaan soconno inaan mx hore u soconno inaan karaamo iyo sharaf yeelanno in caalamka naloo arko ummad jirta inaan nahay jiritaankeenna weeye waxa maxaanku idhahday hadda su-aasha ka tahay intaas kadib waxaan rabaa inaan usoo noqdo ciidamada amniga ragga ka tirsanaa ee maanta qarax maanta ku geeriyooday iyo maxaanku idhahdaye qofkii shacabka ahaa ee iyaduna gabadhii muxuuaha ku geeriyootay waxaan leenahay sabri iimaan allaha naga siiyo dhammaanteen shacabka soomaaliyeed waxay u taagnaayeen ay u cararayeen ay u shaqaynayeen oo ay maxaanku idhahday toodii ku gashay ayagoo gudanayo waajib qaran marka dhammaan shacabka soomaaliyed meel kastoo joogo ilaahay ha u barya ha u duceeyo aan u ducayno in ilaahay dembigooda dhaafo naxariistii jannada uu ka waraabiyo waa kuwaas kuwa aan dhihi karno waa shuhada waa shuhada oo waa shahiideen kuwa la dhihi karo waa kuwa ayagoo u taagan labaatanka milyan ku dhowaadka soomaalida ah sharaftooda iyo haybaddooda iyo magacooda iyo maqaamkooda inay kor u soo qaadaan iyo dalkan magaciisa caalamka iyo haybadii sharaftu caalamka ku leeyahay inay kor u soo qaadaan iyagoo u taagan inay u dhinteen marka waxaan leenahay samri iimaan dhammaantiin allah naga siiyo si gaar ah qoysaskii iyo eheladii ay ka baxeen samri iimaan allah ka siiya ayaan leenahay jannadii firdowsana allah ka waraabiyo nama dhiiri nama niyad jebinayso nama muxuu ah cabsi gelinayso ee fulayga nabaddiidka ah afcaashiisa laakiin waxayna siinaysaa dhiiranaan waxayna siinaysaa inaan qabkeenni uu soo noqday oo aan xooggannahay weli ayay noo tilmaamaysaa ilaahay idinkiis booqashadii birri way dhacaysaa sidii loogu talagalay u dhacaysaa mana awoodi kari doonaan mar kale inay isku dayaan shacabka soomaaliyeed ayaana laga rabaa inay u wada istaagaan dhammaantood sidaay u dhan yihiin in ay xaqiijiyaan booqashadaasi inay noqoto mid guuleed oo shacabka soomaaliyeed uu ka aflixi doono dalka soomaaliya uu ka aflixi doono waxaan leenahay booqashada madaxweyne erdogan labsadeeda waa naftii hurannimo weyn oo shacabka soomaaliya shacabka soomaaliyeedna wuu uga abaal hayn doonaa ugana abaalgudi doonaa aad iyo aada umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu